barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeena duurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha sebtembara waa labiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daandure
qodobada aan idinheynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysi kaleeto oo aanu idinkaga hayno kooxda cakaara ee magaalada laascaanood qaybtana waxaanu kaga hadlaynaa heesaha ay curiyeen ee dhallinyaradu ay xiisayso
dorooniheenii dhulka daawashada waxan oo loo dalxiis tago dalsankii nugaaleed aan ku daadaheeye gorbaynu duulaa deeqaay dahabooy dulmaray dakeeyay gormaynu duulaa goormaynu duullaa goordha iyo ibraahim inoo soo socotaa sidoo kalena waxaan dhegaystayaasha u haynaa gabadh ku nool magaalada gaalkacyo oo ka hadlaysa dhibta uu hablaha ku hayo dawada la ismariyo caddaan haddii aad u dhalatay n waxaa tahay qof qurxoon n madowgana sidoo kale waxaa tahay qof qurxoon balse midabkaagii haddii aad beddasho daawo kiimiko iyo waxyaabahaas aad mariso n dhibaato un ayaad kala kulmaysaa amaba wax faa'iidaa ma lahan heesoo kala duwanna waannu idin haynaa barnaamijka waxaana ka mid ah
sidii dalkeennu ay diracdu hayso ama dhulduglaad qalbiga deeqde dareenka caashaquhu waanu idinayaa dareenka caashaquhu waanu idinayaa
heestaas iyo weliba sheekooyin kale iyo xubintii ciyaaraha waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
hal qof ayaa lagu toogtay magaalada charlotte ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka xilli habeenkii labaad ah ay ka soconayaan isu soo baxyo looga jawaab celinayo dil booliisku u geystay nin madow ahaa guddoomiyaha gobolka north carolina ayaa waxa uu ku soo rogay magaalada charlotte xaalad deg deg ah oo magaaladaasi uu ku soo daadguriyey ciidamada ammaanka fiidkii hore soo baxyadu waxay ahaayeen kuwo si nabada u socday hase ahaatee goor dambeeto ayaa xaaladdu ay isu beddeshay jawi qasan taas oo keentay inay isku dhacaan ciidamada booliiska iyo dadka mudaharaadaya weeraro xagga cirka ah ayaa xalay lagu qaaday goobo ku yaala agagaarka xalab halkaas oo ay ku sugan yihiin mucaaradka dalka siiriya waxaana wararku ay sheegayaan in duqayntaasi ay ahayd tii ugu cuslayd ee la qaado muddo bila ah tallaabadan ayaa ku soo beegantay markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku baaqay in lasoo afjaro duulimaadka diyaaradaha dagaalka ee goobaha muhiimka ah ee dalka siiriya kooxaha mucaaradka u dhaqdhaqaaqa ayaa isla markiiba farta ku fiiqay xukuumadda siiriya
jamiile axmed cali waxa ay ku nooshahay magaalada gaalkacyo waxayna ka mid tahay hablaha sida weyn uga soo horjeeda isticmaalka daawooyinka laysku qurxiyo waxayna aad ugu kalsoon tahay in midabkeeda ay ku helayso calafkeeda hase ahaatee fariin ay u dirayso hablaha ficeeda ah ee xiiseeya daawooyinka laysku qurxiyo waryaheena v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayay u warantay aragtida aan ka qabo amaba fikradda aan ka haysto n dumarka iscadeeyo iyo kuwaan iscadaynin farqi aada u weyn ayaa u dhexeeya gabadha iscadaysa ee daawada ismarisa jirkeeda iyadoo qurux raadinaysa ayay waxyaabo badan ku weynaysaa halkaasi oo difaacii jirka maqaarkii ilaahay uu u dhaliyay ayay iska qaaday waxyaabo badan oo caqalada ahna way la kulmi kartaa sida inay gabadhaasi ay jikadii geli weyso iyo waqtiga oo dhibaato haddii ay ku timaado oo dhaawac soo gaaro inay jirkeedii sidii loogu talagala uu kusoo laaban waayo Eh, jamiila eh, marka ay eh, habluhu eh, marsanayaan kareemaadkan eh, waxay u sababeynayaan inay isqurxinayaan eh, midabkooda eh, diyaar oo aysan u ahayn inay bedelaan laakiin marka dambe ay la gelayso in eh, isbedel uu ku yimaado jirkooda eh, iyaga oo kuu sheegaya in quruxda ay tahay cadaan ka war Een, taas waa ay- een, dadka iscadeeya ayaa aaminsan een, quruxdu ma ahan cadaan quruxdu waa qofka een, waxa qurxoon qofka een, ilaahay wuxuu u dhaliyey amaba qaabku ilaahay kusoo saaray haysto een, qofkan ilaahay ayaa qurxiyey qof lixdiisa lixaad u dhammaystiran tahay een, u- ma een, ma aaminsani aniga inay qurux ka dhiman tahay een, hablaha een, waqtiyadii dambe een, cadaanta u maleeya in ay qurux tahay waxaan u sheegayaa een, cadaantu inaysan ahayn cadaan haddii aad u dhalatay een, waxaa tahay qof qurxoon een, madowguna sidoo kale waxaa tahay qof qurxoon balse midabkaagii haddii aad bedesho daawo kiimiko iyo waxyaabahaas aad mariso een, dhibaato un ayaad kala kulmaysaa amaba een, wax faa-iidaa ma lahan een, gabdhaha gabdhihii horeeto een, jirkooda een, jirka kareen waad marsan kartaa een, wejiga laleeyahay waa la iftiiminayaa oo waa u qurxonaanayaana jirka gabdhihii hore waxay marsan jireen wejiga een, khaasatan een, labeen ayaa loo isticmaali jiray gabdhahaanse een, boomaatooyin iyo diyaano ayay marsanayeen horta aad ayay u kala fog yihiin gabdhaha aan iscadaynin iyo kuwa een, waxyaabaha kiimikada isticmaala een, cadaanta een, hadda een, waxaa isku ekaada ayay leeyihiin raggu amaba ku wararsan yihiin ku- tii iscadaysay iyo midda cadaanta u dhalatay marka kuwa qaar een, waa waa kala duwan yihiin si haddii aad u fiiriso Een, dadka qaarna waxayba yidhahdaanba gabadha iscadaysa ee daawada jirkeeda ku dhaqday difaac yaa dhimanayo in dub kaleento oo hooseeyaaba soo baxaayo in qofkii in dubabkii ilaahay uu u dhaliyey in dhowr dub markay aad qaado jiirkiyaaba u tegay marka dambe mararka qaarkood eh, dumarku eh, waxay ku sheegayaan markaad la sheekaysato waxay ku leeyihin doqon iyo habeen baa madow Eh, iyagoo ula jeeda in midabka madow laga tegay Eh, madowguna eh, dumarka madowna waxay ku sheegayaan in madowgu uu yahay eh, midab asal ah oo wax walba iska difaaci kara Een, sax een, haweenka dhahayo een, doqon iyo habeen baa madow waxaa u doqonnimo ah amaba doqonnimo ah jirkii amaba midabkii ilaahay kuu dhaliyey inaad badasho taas doqonnimo ka weyn inay jirto aniga uma maleynayo een, mideeda kale inaad jiirkii ilaahay kusii haddana een, sharciyan waxay noqonaysaa inaad tiraahdo een, ilaahay ima qurxine aniga isqurxinayo gacanteedaan isku qurxinaya Een, taasna een, dembi aad u weyn ayaa ku sugan halkaasi een, doqon iyo habeenaan madow een, madowga ilaahay een, ayaa ku dhaliyey wax uu ilaahay ku siiyana kama gudbi kartid waxaa laga yaabaaba een, dadkan een, iscadaynaya gabdhahan iscadaynaya oo aaminsan inay sii qurxonaanayaan inay foolxumo un lasii kulmayaan qaarkood waqtiyada daawada een, aad gadanayso amaba een, gabdhahu ay gadanayaan een, waxaa laga yaabaa daawadii lacagtu inay ka go-do oo daawadii sidii loogu talagalay aysan u helin waqtigaas marka daawada ay kasoo daahdo gabdho badan oo iscadeeya waan arkay waan la kulmay een, waqtiyada ay daawada kasoo daahdo amaba ay sidii loogu talagalay aysan u helin een, jirkoodu een, isbedela ku imaanayo in wejigii oo kale waxaa laga yaabaa in uu noqdo qof uun in adiga haa xitaa qof waxaad arkaysaa oo saliid markay jirka ku daadato in isbedelkaas oo kaleenta wejiga midabkii horena waa ka tegi marka in jirkii wuxuu noqonayaa madow iyo cadaan Eh, adiga hadda in badan eh, eh, aadaa u dhaliilsan tahay midabkaaga waxaa iga muuqda madow inaad tahay Eh, eh, jamiila maxaad ku diiday inaa marsatid aniga waan qurxonahay alxamdulilah ilaaha i qurxiyey in haddii aan iraahdo aniga jamiila waan iscadaynayaa in ilaahay quruxda ii dhaliyaan la dagaalamaya oo halkaas kufur weyn iga imaanayo aniga hadda waxaan aaminsanahay gabdhaha iscadeeya inaan ka qurux badanahay waayo waxyaabo badan oo gabdhaha iscadeeyo dhibaato ku ah aan aniga aan ka gudbi karaa oon dhibaato igu ahayn
taasina waxay ahayd jamiile axmed cali oo ku nool magaalada gaalkacyo oo ka mid a hablaha sida weyn uga soo horjeeda isticmaalka daawooyinka la isku qurxiyo iyadoo sheegtay in midabkeeda ay aada ugu qurux badan tahay haatan oo ay tahay gabar madow waxayna u warramaysay wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
kooxda cakaara ee ka dhisan laascaanood waxay sameeyaan suugaan kala duwan oo dhallinyaradu ay aad u xiiseeyaan waxaadna qaybo ka mid a ku maqasheen idaacadahayagii hore haatan kusoo dhowaada qaybta ugu dambaysa waxaana waraysiga la yeeshay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol
siciid cabdisumadow ducaale aynu horey ugu soo qaadannay maansooyin kala duwan oo inoo tiri ayaa qaybtan ugu dambaysa waxa uu ka hadlayaa hees uu tiriyey taasoo kooxduna ay dhinacyo fadhiyeen xilli dhallinyaro fara badan ay xaruntooda soo booqanayeen maxaa leeyahay heesta magaceeda marka heesta waxaa leeyahay afar magacley waxaana doonayaa fanaaniinta inaan u dhiibo rag badanna waa iga soo codsadeen marka dee dhallinyarada iga codsatay waa codsi waa xujo dixda laaska daranam duxada casuura dixda laaska daranam duxada casuura dal wanaaga canjiidiyo tifafloo docdiisa si xawlo daad maray yaa heel ma durugsanaa dhirirambidha dal wanaaga canjiidiyo tifafloo docdiisa si xawlo daad maray yaa heel ma durugsanaay banankii dalaysnaaye dacada gobcawleed hooy duska aagagiisiyo xudun u degteeda dacalmadowya dacalmadow korkeedii taalo iyo sanaagiyo dafaha sarmaayood dulihi caloolheedya markaa waad degaysaa dadibleyi daxaysimo daradham dalballadhe godaaliyo dausxab iyo qawo dadibleyi daxaysimo dhaladham dalballadhe godaaliyo dausxab iyo qawo taarihi tareexe sankayaasha doodani dariskeeda daaqan dufar qod iyo xalin dhumayda dadkeeda damaleyda qowlo dufar qod iyo xalin dhumayda dadkeeda damaleyda qowlood markaa waad degaysaa saambay haddana ku noqonaysaa dohihii jidhaamaha tawashada carooley dibirkiyo galoofkiyo degsi weynayo godin dugsi weynta buuraha inay yahay dakeeyaay debed laguma waare inay yahay dakeeyaay debed laguma waare daroonaheeni dhulka daawashada wacan oo loo dalxiis tago dalsankii nugaaleed aan ku daadaheeye gormaynu duulaa deeqaay dahabooy dulmaray dakeeyaay gormaynu duulaa deeqaay dahabooy dulmaray dakeeyaay gormaynu duulaa
abwaan maxamed saacali gabadho waxaa la yidhahdaa haddii siciid aniga macallinkayga weeye murtimeer siciid cabsimed hadde waar shaksigaa iska mucjisaa hooban la maqli jirtay yani muusika isagaa isu tabay hadda cuudka iga suutan hadda haysan laxanka isagaa saaranaya midhiyana isagaa samaysanaya sugaanta wuu rurinaya waa qoraal waa qoraal waa abwaan wax walba waa isugu jira aniga waa macallinkayga magaca adiguna dhallinyarada joogta magaca magacaygu waa cabdiqani daaxir meesha waxaan ku aragnaa wax wanaagsan oo aad noo dareengeliyey aadna noo soo jiitay dee waa ku faraxsanay abwaankana waa u mahadcelinayaa bal ka waran markii hore markaad imanaysay dhalinyaro fara badan ba maxaad islahaydna Meesha- meesha iska farfadhiyaan aa meesha iska fadhiyaan baa lahaa waxba ma hayaan laakiin marka ay cilmi badan iyo aqoon badan baanu ka faahin magaca magaca adiguna maxamed jaamac cilmi bal ka waran maxamed een, halkan ka waran maxaa u timidna halkan waxaan u nimi inaan galabta een, ku soo dhoweyno murtimeer siciid cabdisamed oo ducaale oo ah hal abuur ka tirsan kooxda cakaara ee ka jirta gobolka sool tii ugu dambeysay afar magacal ay ahayd yacni waxay tilmaamaysay inan dibad joogto oo ay isbarteen agwaanka isla islamarkaana uu rabay inuu keeno dooxada nugaaleed islamarkaa uu ku guuleystay way timi gabadhii si uu dalka ugu tiltilmaamayay Dee waa- aad aad iyo aad buu u mahadsan yahay murtimeer intaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamida dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waan gartay aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijkaasi magaalada laascaanood noogu soo diray welibana golaa la joogay markii heestan ibraahim uu dee la tumayey oo goor casray ahayd oo dhallinyarada oo dhan baa markuu dee een, siciid oo kale saa heestan u qaadayey golahaasaa hareeraha looga fadhiyey aad iyo aad weliba heesta sida uu kor ugu qaadayo si uu ugu degayaaba la yaab leed aad iyo aad welibana galabnimo casar siidhac iyo deegaanku ammaanayo iyo sawir ka bixinayo dee annagaaba dalxiis kala kala qayb qaadanay haatanna Waxay si qurux badnaan lahayd weliba iyadoo muusig la saarayo
waan gartay ibraahim oo dhinacii heesaa maxaad inoo haysaa waxaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa dahablamood waxaa ku luqeynaya cabdikariin raas iyo nimco yaasiin
sidii dalkeeno ay diracdu hayso ama dhuldog lahaad qalbiga deeqde sidii dalkeeno ay diracdu hayso ama dhuldog lahaad qalbiga deeqde dareenka caashaquhu anuu dilaya dareenka caashaquhu anuu dilaya Mm.
dahab la moodiyey iyo heestaasi sida wadii jirka ugu luuqaynaya cabdikariin raas iyo nimco yaasiin haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan ciyaaraha koobka english football league cup oo ay markaasi kooxaha manchester united iyo manchester city mar kale isku soo beegmeen kadib markii labada kooxoodba ay soo kala badiyeen united waxa ay saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga kubadda cagta northampton kulan dhacay arbacadii iyadoo cityna laba gooli gool kaga adkaatay naadiga swansea city kulankaasi derbiga ah ayaa waxa uu imaanaya kadib markii tobankii bishan sebtembar ay labada kooxood sidoo kale horyaalka dalkaasi ingiriiska ay ciyaareen oo manchester city laba gooli gool ay ku adkaatay kadib markii markii ugu horreysay labada macalin ee jose marin iyo beb gordiola ee mar kale horyaalka dalka ingiriiska ay ku kulmeen sidoo kale naadiga westerham united ayaa waxaay martgelin doontaa naadiga chelsea oo iyagu isku aaday halka tottenham iyo liverpoolna ay wada dheeli doonaan kulamadaasi waxa ay bilaabmi doonaan afar labaatanka oktoobar leonel messi ciiryaanka weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta barcelona ayaa waxaa la sheegay in dhaawac lugta uu kasoo gaaray oo muddo saddex isbuuca uuna garoomada ka maqnaan doono messi ayaa ku dhaawacmay gegada camnou stadium kadib kulan barcelona iyo atletico madrid horyaalka dalkaasi spain ka tirsan dhex maray waxaana daqadii sagaal kontonaad ciiryaankaasi la bedelay kadib markii ay isku dhaceen ciiryahan diego godin oo daafaca ka ciyaara naadiga kubadda cagta ee atletico madrid waxaa la sheegayaa in lionel messi uu markaa uusan ciyaari doonin kulamada ay argentina isreebka koobka adduunka la kulamada dhici doona wadanka venezuela iyo sidoo kale kulanka manchester city ay la dheeli doonto naadiga barcelona ee champions league sagaal iyo tobanka iyo brusio mention gladbach ee naadiga kubadda cagta barcelona ay dhammaantooda la ciyaari doonto sergio buskets ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in laga saaray ciyaarta kulankii barcelona ay la ciyaaraysa naadiga atletico madrid oo ahaa kulan xiiso badan isagoo dhaawac soo gaaray waxaana kulankaasi uu kusoo dhammaaday gool iyo gool dhegeystayaal kulamada kale ee dhacay waxa ay yihiin kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ku guuldaraysatay in ay toddobiiyo toban kulan oo isxiga ay guul gaarto iyadoo ay doonaysay in rikoor cusub ay dhigto waxaana lix iyo toban kulan isku xigta naadiga kubadda cagta real madrid guul ay gaartay ahayd mid laga hor istaagay oo kulankoodii ugu dambeeyey valerial ay gool iyo gool isla galeen taasina waxay ka dhigan tahay in ay rikoorkii hore naadiga barcelona dhigtay xilli bab gardiola uu hogaaminayay ay naadigaasi kooxda kubadda cagta real madrid iyadoona markaa halkaasi ku istaagto oo lix iyo toban kulan ay badiyeen iyagoo aan marnaba laga adkaanin kulamada kale ee dhacay dhegeystayaal haddaan idin dulmarnana waxaa ka mid ah horyaalka dalkaasi sbain naadiga seltavigo ayaa laba gool gool kaga adkaatay naadiga sporting gikhon naadiga granada ayaa waxa ay laba gool iyo gool guuldara kala kulantay naadiga atletico bilbao real sociedad iyo las balmasna afar gool iyo gool naadiga real sociedad ayaa guusha ku raacday real madrid valerial gool gool ayay ku kala baxeen barcelona iyo atletico madridna gool gool ayay sidoo kale ku kala baxeen waxaana horyaalkaasi hogaaminaya naadiga real madrid oo saddex iyo toban dhibc iska leh sevilla ayaa koo iyo toban dhibcood iska leh barcelona toban dhibcood ay iska leedahay atletico madrid sagaal dhibcood ay iska leedahay horyaalka dalkaasi talyaaniga ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan la ciyaaray naadiga kubadda cagta ee yuventus ayaa mar kale horyaalka kusoo laabatay hogaanka kadib markii ay adkaatay kulamada dhacay waxa ay yihiin bolonya iyo zambadon laba gool iyo waxba naadiga bolonya ayaa ku adkaatay kievo verona ayaa laba gool iyo gool sasula kaga adkaatay inta waxay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga emboli genoa iyo napolina waxa ay noqdeen kuwo markaasi ciyaaray oo isla mar ahaantaasna ciyaartooda ku dhammaatay bareejo goola la-aana yuventus ayaa afar gooli waxbaa kaga adkaatay naadiga calyary baskar iyo torino eber eber ayay ku kala dhammaysteen roma afar gooli waxay kaga adkaatay naadiga croton udinese iyo fiorentinana laba gool laba gool ayay ku kala baxeen atlana iyo balerma ayaa gooli waxba naadiga balermo ku adkaatay waxaana horyaalkaasi hogaaminaya oo kaalinta koowaad dib ugu soo laabtay naadiga kubadda cagta yuventus oo iska leh labayo toban dhibcood napoli koo iyo toban dhibcood ay iska leedahay roma toban dhibc ayaa iska leedahay kevrona toban ayay leedahay interna toban ayay iska leedahay ac milan bd iska leedahay dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halkaas ay noo joogto
jamaal axmed cusmaan ayaana soo jeedinayay haatanna aan ku nasanno heesta heeley hibilow waxaa ku luqaynaysaa marin run
sanadada sugaya sakayga saarano saxada roobkoon sabanada sugaya sankayga saarano isoo carfayse nafta samarageliyo wadankuusa sabaya nafta samarageliyo wadankuusa sabaya sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray nafta samarageliyo wadankuusa sabaya nafta samarageliyo wadankuusa sabaya sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray saanadahan adiga adan ku sugayon ku saadaalinaye adan ku sugayon ku saadaalinaye aheley hibilu yaabole heley hibilu yaabole awayaaba heley yaabole yaaba heley yaabole asaddex walxaato ku taalsiinka walxaato ku taalsiinka adoo sidaa soo dhaweeyahay sidkii jacaylku sidii siiya kii jacaylku sidii siiya ee adoo sidaan soo dhaweeyahay adoo sidaan soo dhaweeyahay samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya adoo sidaan soo dhaweeyahay adoo sidaan soo dhaweeyahay samihiyo wanaago sidii siiya samihiyo wanaago sidii siiya ee adoo sidaan soo dhaweeyahay adoo sidaan soo dhaweeyahay ahele hibiilo wayaabole hele hibiilo wayaabole wayaaba hele wayaabole wayaaba hele wayaabole shubka
yaa salaam adigoo sida aan soo dhoweyhaa adaan ku sugayaa oon ku saadaalinayay heelay hibilow oo yaabaale waxaa ku luqaynaysay fanaanada marin run iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii dhalinyada ee duhurnimo ismaaciil xuseen farjar ayaa soo diyaariyey waxaan la soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
soocay midab badana sidii aad jeclaydeen aasaa kan soo koray ubaxyadan ku siin laa